fogaatid in ay caruurta ku sababaan shuban ama cudurro kale ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo ka hor inta aadan diyaarin cuntada inta aadan cunin iyo kadib marka qofka uu saxroodo sidoo kale marka aad quudinayso caruurta waa in la dhaqaa gacmahooda fariintan waxaa idiinsoo gudbisay hay-adda mercycoob oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee jubbaland waxaana maalgelisay u s aid b h a
bangi weeye adduunka barbarka ka istaagto baahidaada daboolo ee bulsha ay ku xirnaada i b
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal idalaantiinba meel walba aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo maqlaysaanba kusoo dhawaada warkaas subaxee radio kismaayo qodobada aad saakaay maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqday furimaha dagaal ee deegaanka janaax cabdalla baarlamaanka waa markaasi golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah markaasi yeelan doona iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo magacaabay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadashay heerka uu marayo hanaanka diincafinta ee soomaaliya urarka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo shaacisay in dagaalka saddexaad ee dunida uu markaasi bilaaban doono taangiyada ay reer galbeedka doonayaan inay ugu deeqaan dalka ukraine
waa kuma warwaageedii maxaa u dambey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaal iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warka subax waxaa idiin akhrinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad aan ku bilaaba ee madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabduqaadir xaaji maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo isugu jiray wasiirka caafimaadka jubbaland maxamed oogle wasiirka howlaha guud iyo guryeynta injineer ismaaciil axmed garas iyo guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa markaasi magaalada mudane cumar cabdulaahi faraweyne ayaa markaasi gaaray jiidda hore ee ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ay kaga sugan yihiin deegaanka janaac cabdale ee gobolka jubbada hoose mas-uuliyiinta horkacayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ayaa la kulmay dadka deegaanka janaac cabdalla waxa ayna markaasi ka wareysteen xaaladda deegaanka iyo joogitaanka ciidamada dadkii joogay janaac cabdalla ayaa ka mahad sheegtay ciidamada oo si wanaagsan markaasi ula dhaqmay intii ay joogeen deegaankan iyagoo ka codsaday mas-uuliyiinta jubbaland in baahiyaha deegaanka ay markaasi dowladda daboosho deegaanka janaac cabdalla ee laga saaray gacanta al-shabaab waxa uu markaasi min lixdan kilomitir markaa u jiraa degmada kismaayo isagoo sidoo kale markaa ahaa halbowlaha isku socodka kooxda ee gobolka markaasi ama gobolada jubbaland iyo sidoo kale wadanka markaasi kenya ee markaasi soomaaliya ay dariska la tahay wafdiga ayaa u kuurgalay xaaladda ciidamada oo markaasi nabadeeyay deegaanada ay gacanta markaasi ku hayaan waxaana markaasi wasaaradda caafimaadka ee halkaasi geysay dawooyin kala duduwan oo lagu talagalay in ciidamada iyo dadka deegaanka ay markaasi isticmaalaan waayahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magacaabay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya siduu warbixintan ugu faahfaahinayo daawud cusmaan cali
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magacaabay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba iskaashiga caliim ee xukuumadda federaalka soomaaliya wanaagsadana kasoo baxda xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in xamse aadan xaadow loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya wareegsadan ayaa noqon doon- ayaa dhaqan gelaysaa xilliga uu saxiixo ra-iisul wasaaraha waana uu saxiixay
waayahay daawud cusmaan cali alkhazaale aad buu umahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow ayaa markaasi shir guddoomin doona kala fadhiga labaad ee kulankiisa saddex iyo tobnaad ee golaha shacabka kaasi oo ka qabsoomaya xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulanka ayaa ajandihiisa waxaa uu markaasi noqon doonaa qeybta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka hay-adda sirdoonka in markaasi la sii iyadoo shalay ee akhrintii koowaad ay ahayd iyo nabad sugidda qaranka kaasi oo xildhibaanada ay markaasi akhrintiisi koowaad ay soo mareen furitaanka aayadaha qur-aanka kariimka ayaa markaasi sidoo kale maanta ee, lagu ee, furan doonaa waxaana markaasi xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markaa fariin loogu diray inay soo xaadiraan kulanka maanta oo ka xasaasisan ama markaasi ka xiisa badan midka markaasi shalay ee ka qabsoomay xaruntaasi waayahay haatanna wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa magaalada dakar ee dalka senegal kulan muhiima kula yeeshay madaxweynaha bangiga horumarinta africa iyada oo markaasi xubno kale ee bangiga ka tirsanna uu kulamo goonigooni ah la qaatay wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cilmi ayaa warbixin ka siiyey madaxweynaha bangiga xaaladda dhaqaalaha ee soomaaliya iyo horumarka markaasi laga gaaray arrimaha deencafinta dhaqaalaha iyo markaasi kordhinta mashaariicda bangiga uu ka wado soomaaliya wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sidoo kale ka warbixiyey heerka uu marayo hanaanka barnaamijka deencafinta soomaaliya oo horumar weyn ay markaasi dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka sameysay wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ay ku dhowdahay in laga cafiyo dhammaan deymaha lagu leeyahay oo wakhti dheer markaasi ay soo jiitamaysay wasiirka ayaa u sheegay dhammaan markaa ee saraakiisha ama markaasi ee, shaqaalaha markaasi bangiga in ay soomaaliya markaa u baahan tahay in dayn cafinta gacan weyn laga siiyo iyo sidoo kale horumar- horumarka markaasi dhanka dhaqaalaha oo haatan ay si tallaabo tallaabo ah markaa ugu tillaabsanayso madaxweynaha bangiga horumarinta afrika ayaa ku bogaadiyey dowladda federaalk ee soomaaliya in horumar weyn ay ka sameysay barnaamijka deen cafinta iyo dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha dalka madaxweynaha bangiga horumarinta afrika ayaa sheegay in bangiga uu garab taagan yahay soomaaliya si ay markaa ugu guuleysato arrimaha dib u habeynta iyo dhammaystirka barnaamijka deen cafinta soomaaliya oo markaa dhammaystirkiisa uu dhow yahay wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur iyo madaxweynaha bangiga horumarinta afrika ayaa sidoo kale ka wada hadlay mashaariicda iyo barnaamijyada horumarineed ee bangiga uu ka taageerayo soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in sidoo kale ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku taageeri doonaan mashaariicda ama mashaariicyo markaa dheeraad ah oo dhanka dhaqaalaha uu bangiga si gaara markaa ugu taageeri doono dowladda soomaaliya gaar ahaan xukuumadda markaasi uu wasiirkan markaa uu matalayo waayahay wararkii dibadda ayaa inoo soo socda ruushka oo ku dhawaaqay arrin markaasi gudahaan dunida ay markaa aada uga amakaagtay iyo sidoo kale dalalka reer galbeedkana uu markaa fariin u diray balse kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka daawud cusmaan cali alkhazaala ayaa la diyaara aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq wadani subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax saaka waxaan kusoo qaadi doonaa kulamadii xalay la ciyaaray ee fa cup-ka oo ay ciyaareen kooxda manchester united ayaa waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay kooxda reading oo ay ku garaacday laba ka mid a kasamiro ayaa dhaliyay kan saddexaadna waxaa dhaliyay xidiga lagu magacaabo fred oo ay ku adkaadeen sidoo kale tottenham ayaa adkaatay oo laba gool u dhaliyay son min horn kan saddexaadna saxiixa cusub ay la soo wareegeen ayaa u dhaliyey oo sidaas ay ku badiyeen kulamo ayaa la ciyaarayaa maanta ilaa caawa brighton of albion weliba liverpool ayaa sarki doonaa waa f cap waa ingiriiska waa f capka ayaa la ciyarayaa stoke city weliba sfi- waa stephen ayaa sarki doonaa sidoo kale kulamada kale la ciyaaraya la liga spain ayaa isna la ciyaaraya real florida iyo weliba valencia ayaa wada ciyaari doona assonia weliba atletica madrid way sarki doonaan salta figa iyo weliba atletica bilbao way kulmi doonaan real madrid iyo weliba real sociedad way wada ciyaari doonaan kulankaasi waa kulan aad u xiisa badan dhanka iyo zerega talyaani kulamo ayaa la ciyaaray ac milan iyo weliba sassuolo way is arki doonaan juventus iyo weliba mons way balansiyen lazio iyo florentino way is arki doonaan napoli iyo roma waa kulanka derbiga caawad la wada sugayo way wada ciyaari doonaan shalka zirvo iyo colan waa dhanka iyo jarmalka colan ayaa la ciyaaraya bundesligaha jarmalka bayer leverkusen iyo weliba brishut dortmund way kulmi doonaan league oneka faransa nice iyo lille ayaa sarki doona okse iyo weliba kooxda kale lagu magacaabo melbourne way wada ciyaari doonaan bes iyo angris way kulmi doonaan sidoo kale leon iyo weliba kooxda kale lagu magacaabo ace jaliso way ciyaari doonaan paris germany iyo weliba remis way wada ciyaari doonaan kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka subaxna saaxiib yaal saaki waa egeyntaan dib kugu celiyo warkii subax iyo weliba qaybaha inaga harowdan
waayahay daawud mar kale uu mahadsan yahay ku-xigeenka madaxa golaha ammaanka ee dalka ukraine dimitri midvef ayaa markaasi hadal qoraal ah oo bartiisa telegramka soo dhigay waxa uu fariin markaa ugu diray dalalka reer galbeedka oo mareykanka ugu horeeyo midvef waxa uu markaasi ku eedeeyey in iskudayga dalalka reer galbeedka ay ukraine hubka uga soo dirayaan waxa uu markaasi ay ku tilmaameen dadaal looga hortegayo dagaal markaasi ka qarxa caalamka waxa uu yidhi haddii uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka in uusan markaasi ku bilaaban doonin taangiyo iyo diyaarado dagaal oo uu markaasi usoo diray ukraine dalka ruushka balse ay tahay keliya mid markaasi iska cad waqti xaadirkan hadalkiisa ayaa waxa uu si gaara ugu naqdiyey hadal uu wasiirka difaaca dalka talyaaniga coroseto uu ku sheegay in dagaalka saddexaad ee adduunka uu qarxi doono haddii taangiyada ruushka ay markaasi gaaraan caasimadda dalka ukraine ee kiev iyo xuduudaha qaaradda yurub balse ruushka ayaa waxa uu markaasi sheegay in dagaalka saddexaad ee adduunka aysan ahayn in taangiyo iyo dagaal ay markaasi dadka ku marin habaabiyaan reer galbeedka balse haddii ay isku dayaan in taangiyadaasi ay markaa uu ruushka doonayo inuu geeyo caasimadda dalka ukraine ee kiev ay ka hortagaan uu markaasi dunida si guud markaa looga faraxlan doono sida uu hadalka u dhigay ruushka waayahay dhegeystayaal warkiis waxaad kala socoteen radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland oo idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad oo ay naga intaa intaan ku kulmayno warkaan warkiisaga nabadgelyo